deegaanka dibiriiq ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa waxaa degan dad inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha beeraleyda deegaanka oo xilligaani ku jira tacbashada beeraha ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ka codsaday in ay ka caawiso waxyaabaha muhiimka u ah wax soo saarkooda sida abuurka beeraha iyo cagafcagafta waxyaabo badan aan ka caawinaynaa cagaf waan rabnaa waxyaabo badan abuur waan rabnaa dalag hadbase waxyaabo badanoo sida beeraha ay u baahan yihin u baahannahay aaladaha kala duwan sida beeraha wax lagu falo cagafta abuurka waxyaabo badana u baahannahay in naga caawiyo waxaa aaggan ka jira baahiyo aad iyo aad u baahsan oo dhinaca beeraha ah dadku waa beeraaley inta badan soomaalidina waxaa waaya laba walxaadayana inta badan ay ku dhaqan tahay oo ay tabcataa sida tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha tuulada intaba ilaah baa makanisiiyey wayna leedahay waxaan rabaa marka inaan dul istaago beeraha beero ilaa gaaraya kun iyo saddex boqol ayaa tuuladan hoos yimaada tuuladan waa tuulo qadiimi ah isla markaasna ay dhul beeraad aad iyo aad u qurux badan uu ku yaalla waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha sida makiinti halkan iskama bixin karaan dadkan dad dan yar waaye saacadda makiinta waa labaatan dollar beeraha inta aan kuu sheegay saacaddi makiinna la gelina hadii la yiraha waa labaatan dollar boostaa yacnaha labahalkee oo qofka boostada gacanka oo caadi oo loo falaa la falaa haddii la dhahana boostadii waxaa waaye laba dollar ilaa iyo iyo iyo iyo saddex dollar marka waxaan ka codsanayaa hay-adaha shaqada leh beeraha oo ay ugu horeyso wasaaradda beeraha waxaan si naxariis leh ugu codsanaynaa inay deegaankan soo booqato ay yimaadaan ay fiiriyaan baahiyaha ka jira ay arkaan waayo dhulkan baaxadda leh aada arka haysaan dalab walba uu ku yaalla waxaa ku yaalla geleydii waxaa ku yaalla looski waxaa ku yaalla afakaadhihii waxaa ku yaalla timirtii waxaa ku yaalla saytuunkii waxyaabo fara badan oo ilaahay uu ku manaystay digirtii qarihii waxaasoo idlaa ka imaanaya laakiin waxay rabaan qofka in la gaarsiiyo